waxaad inooga warantaa ayaamahan waxaa shabeellaha dhexe qeybo ka mid ah ee gaar ahaan duleedka caadale laga sheegayaa in halkaasi dowladda federaalka ay ka wado isku dirka beelaha dhacdadaasi bal inooga waran iyo ka waxgarad ahaan sidaa u aragtaan
bismillaah alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan waxaan u mahadceliyaa allahu jala wacala bacd allaahina idaacadda alfurqaan ee islaamiga aan waxaan leeyahay mahadwa ka gaarto dhacdooyinka maalmahan duleedka degmada cadala ka socdaahi waa dhacdooyinkii qoladan ridadu ay keligood dhawadi jireen amay ku taamayeen inay qabaa'ilada muslimiinta isku diraan arrinkaas marka waa arrin biyo kama dhim waa arrin dhacay wax kalena lagaba fili mahaynin dadka muslimiinta oy matala inay dhibaateeyaan isku diraan iyo qoladii murtadiintay wateen iyagu iyo mataqaanaa ay u adeegsadeen nidaam beeleed iyagoo uga faa'iidaysanaya waraadihii meesha ka dhi ka jiray oo axmaqnimada ku dhisnay haddana maanta ay dhahaan saraakiil shabaab haan soo dilnay wuxuu yaala suuqnimadii iyo afxumadii iyo qallo ay u samaysnaayeen ayay tabano dhamaystiraysaa waana arrinkaasna waa arrin aad u fool xun go-aan ayaana kasoo saarnay haddaynu nahay odayaasha mataqaana wilaayaadka islaamiga gaar ahaan ee wilaayada shabeellaha dhexe arrinkaasu marka waa arrin aan mataqaana cambaarayhayna waa eedayhaynaa ficilkaas mataqaana xumaanta badanne oo qabiixa ahna waxaan leenahay waa wax la idinku yiqiinay wax shabaab oo saraakiilana disheenna ma jiraan nimana tuutaa ug tuuta ka bixisayna sad disheen dhacdeen reer hebel soo dile si ee meeshaas aad uga faa'iidaysateen in dadkaas isku baaba'aan dadkaasna ilaahay diinkiisa u yimid oo kala badbaadinaya idinkuna ma sii jiraysaan daacado koobana waktigiina ka haray marka ilaahay u tooba keen haddii tooba idiin qoran taha haddii isan idiin qorayna ilaahay si degdegaan uu kiin dhaafsho saasaan leenaha ka waran dhibaatooyinka caynkan ah ma ka dhacaan qaybta ay xarakada shabaab almujaahidiin ka taliso
subxaan allah kama dhacaan ilaahayna ugunaba kala jirin meel mujaahidiin joogaan in waxaanoo kale ka dhacaan dhinaca waxaa ka dhaca ku naalooda ku raaxaysiga tawxiidka ilaahay iyo dabaashaadka iyo xijaabka iyo kala dambaynta iyo bilaadi muslimiintu lahaayeen ayaa ka shaqaysa waxaase wax mataqaana waxaas qurmuunka wax lamid u ah kama dhacaan meesha mujaahidiintu ilaahay uu makan tamsiin tamkiiniyey wixii kagee jiro in shareecada ilaahay loo khidmeeyo in ilaahay kitaabkiisa loo adeego in ummadda muslimiinta walaalnimadooda lagu soo celiyo in diinta la baro diintooda muqadaska sidaas ayaa taagan waana ka dhacda weliba xarakada allaha xifriye waa dadaalayo meel kastoo cadowga laga xoreeyaba tawxiidkii iyo diintii baa lagu barahaahoo dadaalkii baa markaas dadaal dheeraada socda taaso marka waxa laysmataqaana muqaarama loo samay kara ma ahan kamana dhacaan dhacdooyinka caynkan ah way ku soo laalaabteen deegaanada ay ka jiraan amaba ay ka arrimiso dowladda federaalka maxaa u sababa danta ugu weyn oo ka leedahayna muxuu yahay
waxa u sababa laba arrimood horta marka ugu horeysan manhajkii toosnaay oo muslimiinta loogu talagalay ay ka leexdeen ilaahay manhajku ummadan u diyaariyey waxay ku bedeleen waa bahiika iyo bakti oo dhan ay soo qoreen oo laleeyahay dastuur ay soo qoreen ilaahay aa naxariistiisa ka qaatay aradaasaa ku dhacday taasi waa qodob danta ay ka leeyihiinna waxay tahay waxaa la yidhi nin daadqaada xumbo ugsay waktigoodiyaa dhammaaday magaalada muqdisho ay ka xiran yihiin kuwa waaweynaayo magaalada ugu waaweynaydaa ka socota kuwan marka waxmagaradka oo axmaqiinta maliibaasha in lagu liibaana lagu sheegi jiray oo mooryaantaana waxaa loo sheegay cambuula laydin kalinaahay mataqaanaad shabaab arqaladeeya meesha loo keenay dantii kaleeyidi marka in dhibaato dhacdo ummaddu isku isku faramurxdo la baabo iyaguna baabaas wax mataqaanaa ay qayb ka noqdaan haddii in waktigu sii dheeraahayo intaas danta ayay kaleeyihin waa intaas
macalin maxamed waxaa tahay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada shabeellaha dhexe arrimahan qaabkee baa looga baxsan karaa sadardaaranka ku aadan qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega shabeellaha dhexe muxuu yahay
mashruucan oo fooshaxanna oo yuhuudda iyo wixii lamida iyo laga keenay etoobiya laga soo minguuriyey waxaa looga badbaadi karaa awalan taqwa allahi caza wajalla marka labaad shacabka walaalaha ah ee muslimiinta ee daaweynka beesha abdaa la yiraahna waxaa la gudboon inay fikiraan tala qaataan maskax isku darsadaan ku xisaabtamaan dekeda magaalada muqdisho ay mataqaana kusoo ilmo korsadeen waxaa ka qaata xasan burgur waxay gara waayeen war annaga dalkaanaan leenahay deegaankaanaan leenahay ilaahay baa na makaniyey shan kuna uga shaqaynayso shaqaalo ah shantaas kunna hal qof oo kamid a toban qoysa toban qof waxaa ku hoos nooleen war annagaa furdadayni maxaad nooga qaadata turkiya la yimid waa ka iibsayey iyagana barqaado mataqaana uu soo dhabaandhibay kaawooyinkii jabsan jireen oo looga daba yimid wuxuu marka yidhi gacmaha hoorsada ee laba boqolaa idin siinahay ii dagaalama sidaasaa marka lagu soo qumiyey war inay dib u naaqdaan inay xisaabtamaan inay waxaas axmaqnimada ka waansoogaan haddii wax garab lahaan lahaayeenilaa ay u jiraba inay iswarsadaan ilaahayna ka cabsadaan sidaasaa looga bixi karaa saasaan leeyahay aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa macalin maxamed afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe jazaaka allahu khayran jazakum allahu